barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyamada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin sagaaliyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah magaalada gaalkacyo oo abaalmarin lagu guddoonsiiyey dhallinyaro muddooyinkii ugu dambeeyey ka shaqaynayay oo adeegidda arrimaha bulshada annaguna agabkaas aynii sheegna qaarna waxaa ku wareejin doonaa maadaama ay u baahan yihiin shaqo kastoo la qaban ay u baahan tahay fasiliteetiin iyo hab kastoo ay u fududaato qaabna qaarna waxaa ku wareejin doonaa caddaan say wax ugu gataan qaarna waxaa ku wareejin doonaa sida hadda u jeedaanba agab oo ay ku jirto shamiito ay ku jirto nuuriyad iyo qalabkii kale oo dhismaha loogu talagalay sida sakeeladii iyo maxaa la yidhahdaa gaargacmada dirbad insha allah waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada boosaaso oo lagu qabtay munaasabada lagu maamuusayey dhallinyaro xaaladii abaareed ee degaankaasi ka dhacday qayb ka soo qaatay
heestaasi ayaad sidoo kale barnaamijka inta uu socdaad ku dhegaysan doontaan ciyaarihi ayaan ka marnayn marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in doon ganacsi oo siday shidaal iyo alaabo kale uu dab ku qabsaday meel u dhow dekadda magaalada boosaaso booliiska ayaa sheegay inaanay waxba laga qaban karin sidii loo badbaadin lahaa doonta iyo alaabta saaran hase yeeshee booliisku waxa ay sheegeen in la badbaadiyey shaqaalihii saarnaaya inkastoo laba ruux oo dhaawac ay jiraan doontan oo lagu magacaabo nuur saabir ayaa xamuulka ay siday ka keentay dalka imaaraadka carabta waxaana ay kusoo jeeday dekadda boosaaso doontan ayaa la tilmaamay inay wadatay calanka soomaaliya inkastoo asal ahaan laga lahaa waddanka indiya bishii hore ahayd markii doon ay kusoo caarisay meel u dhow dekadda boosaaso taasoo markii dambe iyada iyo xamuulkiiba ay badbaadiyeen dadka magaalada boosaaso
siryaanka kurdida ah ayaa ku hanjabaya dagaal hor leh oo jabhadayna kadib markii ciidamada turkiga iyo xulafadooda siiriya ay qabsadeen magaalada ku taalla waqooyiga siiriya ee afriin oo ah dhul kurdidu ay degto turkiga iyo xulafadooda siiriya ayaa calamo ka taagay bartamaha afriin gelinkii hore ee maalintii axadda iyagoo sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan magaalada kadib markii aanay la kulmin wax iska caabin ah oo uga yimid unugyada difaaca dadweynaha ee maleeshiyaadka kurdida turkiga ayaa mamnuucay kooxda p k k isagoo u tixgeliya amaba u arka in uu yahay koox argagixisa ah
codadkii la dhiibtay doorashada dalka ruushka ayaa u muuqata in mar kale uu ku guulaystay madaxweynaha waddankaasi valadimir putin kaasoo ilaayo hadda helay toddobaatan lix boqolkiiba codadkii la dhiibtay putin ayaa la filayaa in markiisa lixaad uu ku guulaysto hogaaminta dalka ruushka isagoo hore waddankaasi usoo maamulayay siddeed iyo toban sano ra'yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in putin uu aad uga horreeyo xubnaha mucaaradka isaga la tartamayay madaxweyne putin oo kumanaan dada kula hadlay gelinkii dambe axadda fagaaraha menazahania ee u dhow aqalka kremlinka ayaa u mahad celiyey inta codadka siisay isagoo sheegay in guushu ay soo dhowdahay door wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a aynu gudagalno dhegeystayaal qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa qaar ka mid ah deegaanada gobolka mudug ka socday olole ay wadaan dhalinyaro iskood isu xilqaamay oo ka shaqaynayay daryeelka arrimaha bulshada daba dhowaan waxaa dhallinyaradaasi agab iyo dhaqaale ku wareejiyey dhalinyaro loo yaqaano madasha cilmibaarista iyo aqoon iswadaarsiga oo ka dhisan magaalada gaalkacyo iyagoo sheegay inay ku abaalmarinayaan shaqada ay ka qabteen bilixda magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
qaar ka mid a dhallinyarada dhammaysatay qaybaha aqoonta ayaa deeq isugu jirta lacag iyo agab dhisme ku wareejiyey dhallinyaro muddooyinkan ku howlanayd ka qayb qaadashada horumarinta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug mideynta muruqa dhallinyarada ayaa ahaa mid muddooyinkan si aada u soo badanayay waxaana inta badan dhallinyarada isu tagta ay ka qayb qaataan hagaajinta wadooyinka burbursan abuurista dhir loo arko in ay wax u taraysa deegaanka cabdulqaadir cabdi oo ka mid ahaa dhallinyaradii ku tabarucday agabka dhisme iyo lacagta ayaa ka waramaya waxa ay dhallinyarada ku wareejinayaan
iyadoo munaasabadan tahay inaan deeq yar oo ah amaalmarin isla markaana fududayn hawl inaan ku wareejinno walaalaheenna shaqada aadka u muhiimsan haya isla markaana ka qayb qaadanaya bilicda magaalada horumarinteeda iyo dhammaan shaqooyinka ah ayaanu qarsoonayn maanta deeqda aan wareejinayno oo aan ugu talagalna inay shaqada ku fududeeyaan kana qayb qaadato bilicda magaalada waxay noqonaysaa qiyaas ahaan waxaa ugu talagalnay qarash gaarahaya annagoo material ku wareejinayna ilaa konton iyo shan kiish oo shamitaa konton shantaa shiimashada waxaa ugu talagalnay maadaama horumarka iyo hormuudka iyo horseedku ay dhisaan ay qabtaan shaqo aada muhiim u ah isla markaana ay muhiim ugu tahay sida wadooyinkii oo ay hagaajinayaan jirdiimadii magaaladu ay dhisahayaan iyo dhammaan bilic kasta oo magaalada muhiim u ah ay qabanayaan annagana waxaa ugu talagalnay inaan ku dhiirigelinno inaan agabkaas ku wareejinno si ay shaqadii hore ugu sii qabtaan waxaan u mahad celinayaa sida u wanaagsan ay shaqada u hayaan annagana waxaan rajaynaynaa mar kasta madasha cilmibaaris aqoon wadaaarsuga inay garab taaganaato waxaan ka rajaynaynaa insha allah iyaguna inay ku dhiiradaan shaqada sii qabtaan dhammaan dadka soomaaliyeed ama dadka reer galmudug gobolka mudug waxaan ka rajaynaynaa inay ayaguna gartaan dhallinyaradaas aadka u qiimaha badan isla markaana shaqada aadka u muhiimka ahya inay inay caawiyaan isla markaana ay dhiirigelintooda kala qayb qaataan shaqada ay hayaana la qabtaan haddii rabbeydna insha allah annaguna agabkaas aynii sheegna qaarna waxaa ku wareeji doonaa maadaama ay u baahan yihiin shaqo kastoo la qaban ay u baahan tahay fasiliteetiin iyo hab kastoo ay u fududaato qaabna qaarna waxaa ku wareeji doonaa caddaan si ay wax ugu gataan qaarna waxaa ku wareeji doonaa sida hadda u jeedaanba agab oo ay ku jirto shamiito ay ku jirto nuuriyad iyo qalabkii kaleoo dhismaha loogu talagalay sida sakeeladii iyo maxaa la yidhahdaa gaargacmada haddii rabida insha allah cabdiraafac yasac oo ka mid a dhallinyaradii dhexda u xiratay ka shaqaynta qaybaha burbursan ee wadooyinka gaalkacyo ayaa dhallinyaradii deeqda ay ka heleen uga mahad celiyey anuu magacaygu yahay cabdiraafic yasac macalin matalhayay ururka horseedka horumarka mudug waxaan maantay lacag iyo agab aan ka guddoonnay madasha cilmi baarista iyo aqoon isweydaarsiga galmudug waxaan ka haydnaa hadeertaan laba boqol oo caddaan ah iyo sidoo kaleete agab kale oo u dhigma markii lasu dardara dhammaantood u dhigmaan konton iyo shan kiish waxaan rabnay inaan uga mahad celinno taageeradooda iyo garab istaagooda walaalnimo ayagoo shaqadoodii shaqo aan ahayn nagu dhiirigeliyey oo si ay uga qayb qaataan horumarka deegaanka waxaan rabaa dhammaan xubnaha madasha cilmibaarista iyo aqoon isweydaarsiga galmudug qof qof inaan uga mahad celiyo taageeradooda iyo ballanqaadkii ay noo ballanqaadeen inay ka soo baxeen aad iyo aad baad umahadsantihiin insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah inay noo noqoto annagana dhiirigelin aan ku qabanno hawl cusub dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday dadaallo ay ugu istaageen sidii kaalin muuqata ay uga qaadan lahaayeen horumarinta degmada oo muddo la soo daalaadhacaysa dhibaato colaadeed cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan waa duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan raalli ahaada shaqola'aantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha wehelka la ah islamarkaana saamaynta kule waayaha dhallinyarada soomaalida ah iyada oo ay kooban yihiin fursadaha shaqo ee ay heli karaan haddaba xaalad noocee ah ayay wajahaan dhallinyaradaasi camal la'aantu ay hayso waxaa wariyaha v o a ee jabuuti sagal siciid faarax uga warramay cumar maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada bilaa camalka ah ee ku nool magaalada jabuuti wallaahi walaashadee shaqo la-aantu waa dhibaato tafshuush bay kugu furaysaa oo naftaada sideed uga badbaadaysaa shoomeernimada shaqo la-aantu waaba xabsiba xabsi caadiad ku jirtaa psychologically xabsi baad ku jirtaa ikhtiyaar ma lihid jeebkaagu duu doona iska heesaya mid baa ka odhanaya waan yaro dhoofaya turkigan tegaya mid kalaa ka odhanaya anu brazil baan yaro gaadho wallah soo nas midba sacuudiga iska tegay xaj baan tegay wax shaquu haystaa een, ah, waqti buu goostay holiday buu u baxay ikhtiyaar buu leeyahay de accountkiisu waa iska yara daacdaac alxamdulilah marka laakiin markaad adigu shaqaynayn qof xor ma tiid qof hore ma tihid kaarteegaba ma dhaafisid ba xaafadahaba ma dhaafaan dadka kalena way ku siinaya jebinayaan dhulkooda way ku dareensiinayaan inaad soo meer tahay ninbaad sigaar weydiisanaysaa kuma noqon kartid xabad adaad weysatid haddana wuxuu marka odhan karaa wuu ogeyna soo meer tahay wardaani dukaana iga dhigan buu ku odhanayaa
in hadalla waxaa lagu waranayaa ku niyad jebinaya ha motivationka lagaasii dilayaaba marka laakiin dadna waxay weyaan sgages xararkay ku dhintaan oo kuwaasoo kale aniguna kuwa baan i think kamid ahay because uh, ma doonayo in qofna aan dareensiiyo inay jeebkaygu qaylinayo haddaan shan boqol oo faransit waxaan iska dhigayaa nin konton kun haysta Uh, labiska waa inaad cadowga iska jebisid inaad labisatid xitaa adoo shaqeynaya adoo shaqeynayma inaad qurux badnaatid Eh, dadka siyaasad iyo khibrad baa lagula socdaa Eh, adduunka oo dhanba waa wada siyaasad iyo khibrad inaad fahmeyn dee sida dadka loola socdo dee markaa waad- mar kastaad war anigu bilaa shaqaalahay aad qeylinasid waa kan kii qambaarka loo jaadka la kala qarsan marka digada halkaa kasto lagaa war kii baa soo socda tuwaalada jaadka lagu- waa la kala qarinba oo ay ogyihiin inuu qofkaa shaqayno calaasha iyo waxba ku weydiisan jaadka jaadka lagu xaraqoonaya lagu dul fadhiistaaba ilaa qofka baxayo ilaa dhaaf iga qaadi yaaho dhaafi laakiin qofka haddii la ogaya inuu shaqa hayo waa loo xariglaa hey ilaa shaaqyada ku xarigi qof walba markaad ka shaqeyn shaaqyadaaba ku cays naata xayraanka lama jooga nagu soo noqon baa lagu odhan. aqalada waa lagu hanjabi Marka, dukaanka xitaa wuxuu ka odhan maxay lacagta horta keen buu ka odhan dukaanka marka qof walbaa ku oga madaxa kaaga qornaan tahay stamp marka waa si- adigu sidaad iskaga ilaahay haa iskaga elishidad adag marka dadka waxay ku keentaa problem badan madax xanuun dacwad haa harjaad bay nafta iskaga qaadaan marka hadda qo- qofkaas marka shaqo imika haddaad u kacaysid oo de in badan bilaa shaqo ahayd oo jaad iyo isku dilaysid de qof wuu meekid anu markaa anu waxaan isku dhaafiyaa stresska badan wallaahi exercise badan baan sameeyaa exercise badan musculation bay dhahdaan af ingiriis ana waxaan dhahdaa gymnasium ama you know training a lot of training baan sameeyaa And nafteeda a lot of exercise cardiovascular uh, press ups all sorts you know hardcore just markaa because waxaan dareemayaa markaan exercise exerciseka iyo salaaduna meel bay iska raacaan Uh, because markaa salaada tukatid sidii waxaad buuraha buur dhan aad aad riixday ay- ayaad ahaa marka intaan exercise ka badan sameeyo waxaa wax kaa baxaya dhidid dhabarka ka dhididid waxaa la yidhahdaa you- you release waxa la yidhahdo endorphins la yidhahdo endorphinskaasi waa wax stress stresska jidhka oo dhan ayaa ay- ayaa kaa baxaya endorphinska marka when you release endorphins jidhkaa ka baxdo eed maydhatid exercisekii samaysid happy baa tahay boqol fara hadday ku taalo caanaad iska soo iibsan happy baad adaa u sarreeyaba adduunyada marka dadka bilaa shaqada subaxii waxyaabaha ugu badan ay ka fikiraan maxay qabtaan maxay sameeyaan wallaahi way baxaan doosiyadaday qaadaan meelay geeyaan eh, dadkay u dhiibaan emailay diraan way isku dayaan dad badan baa jiro oo iska dadaal badan oo waxbana waxba ma waayaan dadna dee waqti badan bay qaadataa dependent xaggay meelaha ay ka doondoonayaan shaqada qaarna way helaan qaarna way waayaan adigu marka maxaad sameysaa subaxii markaad kacdo Aniga wallaahi maxaa ka guursan?
sidaan ku sheegay un baan kusanaa aniga exerciseka markaan sameeyo waan baxaa doosayga qofkaan u dhiibi karan u dhiibaa emailaan iska diraa mar marna niyadda iga jabta oo you know markaan soo yaro qaxwiga isku soo noqda intaasaa motivation marka subaxii inaad baxdo magaalada iska dhex marta fiican motivationkay ku jirtaa adoona shaqaynin baad iska dhigaysaa nin shaqaysta marka sidaas taasina waxay ku jirtaa motivationka dhaqdhaqaaqa baa la idhahdaa movement movementka hadana sida exercise bay ku tahay way u fiican wa- wax hayso ama haysan kalahaada horta arsaqad baa ku jirta
okay cumar waxaad tiri anigu waxaan isku mashquuliyaa oo stresska iskaga baabiya een, jirdhis inaan sameeyo Ee, sidee qof dhallinyara oon shaqayn jirdhis uu sameyn karayaa sidee ugu fiican een, adigu sise u sameysaa kaaga aqalkaad ku sameyn kartaa waa easy bas eh, waa waa exercise waa waa waa jidhka sare iyo lugaha jidhka oo dhan And, eh, subaxii markaad soo kacdid waad waad tuuran kartaa bacda qadada haddana waad ku ceshan kartaa iska seexan kartaa galabta caawa haddaad ku ceshan kartaa saddexda waqti haddaad samaysid birana waad raacin kartaa haddaad aqalka biro ku haysatid And exerciseki caadiga eh, marka qof dhallinyara oon shaqayn uma baahna inuu jiimkii lacagta tago guri dhex isku sameyn karayaa Eh, hadduu experienceka leeyahay iyo khibradii exerciseka lagu sameynay uma baahna inuu jimka tago oo khasaaro lacag ma ka khasaarta qofka aanan kala garanayn eh, nidaamkii iyo disciplinkii loo sameynayay habkii dee loo da- laisku dabageynaya u baahnayn uunbaa dee tegaya jimka qofka garanaya laakiin dee wallaahi lacagtiisa oo kala hadhisa aqalku ku samaysan karaa
marka dhalinyarada aan shaqayn maxaad leedahay meelaha isku niyad jabsan Eh, isku maaweeliya naftiina ama kubad ciyaara ama orda ama jimka tega ama aqalkiina ku sameeya either way way nii fiican tahay dee stresska iniga stress levelka ayay iniga iniga dejinaysa
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada jabuuti ee shaqala-aanta ay halkaasi ku hayso wuxuu magaaladaasi ugu waramayey wariyaha v o a sagal saciid faarax halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xamdi kuwiin heestay ku luuqaysa ee xus jacayl
iskuubkala gacayl ku tegay qalbiga adiga xiro eryaada ka dhex ooda tool xagnaba xagnaba uma guuray sidee xiskuubkala gacayl ku tegay qalbiga adiga xiro xeryaada ka dhex ooda tool xagnaba xagnaba uma guuray sidee xaqiiqduna waa runtee xubbigaadiga ogee nafta ku xasilin lahaa anuu xira ku noqdee jacayl gacmaana xusnaa aday kugu xidhan tahee aday kugu xidhan tahee xaqiiqduna waa runtee xubbigaadiga wadee nafta ku xasilin lahaa anuu xila ku noqday jacayl ka hadmaana xusnaa aday kugu xidhan tahee aday kugu xidhan tahee jacayl jacaylkana xiisayo cufiyoorad waa diree xaggaaga ka dhowr walaale xujadu xujadu haynaga hadhee jacayl jacaylkana xiisayo cufiyoorad baa diree xaggaaga ka dhowr walaale xujadu xujadu haynaga hadhee xurmiyo dhaqan soo jiriyo hanaanu haddaanu heynin haatan xushmad lagu darayni jacaylku jacaylku xaqiisa hanan xurmiyo dhaqan soo jiriyo xanaanu haddaanu helin haatan xushmad lagu darayn jacaylku jacaylku xaqiisa hanan inaga keenu waa xurmo xarkaadigow haye marlayba xiisadiisa dami abaaraka kaa xushee xabiibi isi xushe adaan ragga kaa xushe inaga keenu waa xurmo xarka adigow haye marlayba xiisadiisa dami adaan ragga kaa xushe xabiibisi wadna adaan ragga kaa xushe adaan ragga kaa xushe jacayl jacaylkana xiisayo cifiyoolad waa dile xaggaaga ka dhowr walaale xujadu xujadu haynaga hadhee
codka xamdi kowiin iyo heesta xus jacilintaas haddaanu ku dhaafno haatanna ah dhinacii cayaaraha iyo wararkii u dambeeyey jamaal axmed cismaan ee suudiha la fadhiya ayaa kulli noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddaynu ku horeyno horyeelada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkeed ayaa la dheelay hase yeeshee eve kaabka waddanka ingiriiska naadiga kubadda cagta ee wigan ayaa waxay la dheeshay naadiga southampton waxaana looga wadranaaday laba gool iyo waxba halka naadiga lester iyo chelsea kulan xiise badan ay wadayeesheen ay daqiiqadihii loogu talgalay sagaashanka ku idlaatay gool gool balse daqiiqada dheeraada markii lagu daray kadib ay naadiga kubadda cagta chelsea ay samafinalaha usoo gudubtay islamar ahaantaasina uu dhaliyey daqiiqadii boqoliyo shanaad ciyaartooyga pedro rodriguez kaasoo bedel kusoo galay laguna bedelay ciyaartooyga william taasi waxa ay fursadu siisay naadiga chelsea in samafinalaha ay usoo gudubto isla samafinalaha isku aadkiisana la sameeyey naadiga kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay ku aadeen naadiga tottenham hosper halka chelsea southampton ay isku aadeen waxaa la dheli doonaa samafinalaha abril kow iyo labaatanka bisha abril ee soo socota dhinaca dalka talyaanigana naadiga kubadda cagta inter ayaa ku durdurisay naadiga zamdoria waxaanay kaga adkaatay shan gool iyo waxba ciyaartooyga mauro icardi ayaa afar ka mid a shantaasi gool u dhaliya halka beresig uu dhaliyay goolka kale ee shanaad ahaana goolkii ay naadiga inter ku furtay ac milan ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga kieva verona saddex gool iyo laba gool ay kaga adkaatay bonavento oo martigelisay kalyarine waxaa looga awudronaaday laba gooli gool halka roma oo u socdaashay croton laba gool waxba soo dirtay atlana ayaa shan gool iyadana dusha u saarisay halas verona torino iyo verontina laba gooli gool naadiga verontina ayaa guusha ku raacday ha yeeshee lazia ayaa la qabtay oo bolonyo oo la dheshay ku kala baxeen gooli gool napoli ayaa guul ay u baahnayd ka gaartay naadiga genoa kadib markii naadiga yuventus sbal ay qabatay maalin ka sii horreysay horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta yuventus oo ciyaartay kulan iska leh dhibcood napoli ayaa iska leh kulmo intaa la mid aan ciyaartay roma iska leedahay inter ayaa afraad ku soo laabatay iska leh dhibcood ha yeeshee kulan ayaa dheshay kulan ayaana baaqi u ah oo ay milan markaasi la dheeli doonto milanna waxay ku jirtaa kaalinta lixaad waxayna leedahay konton dhibcood dhinaca dalkaasi sbain haddii aynu jalacnana naadiga kubadda cagta real madrid ayaa guul waxa ay ka gaartay naadiga kherona oo ay kaga awdranaatay lix gool iyo saddex gool oo naadiga real madrid ay lixdaasi gool dhalisay ronaldo ayaa waxa uu dhaliyey afar ka mid ah goolashaasi lixda ah isagoo markaasina e, ciyaarta ku fur daqiiqadii kooiyo tobanaad mar kalena daqiiqadii afartan iyo toddobaad u dhaliyey daqiiqadii lixdan iyo afraad ayuu mar kale goolkiisa saddexaad dhaliyey wuxuuse kusoo khatmay daqiiqadii sagaashanaad goolka afraad waana ciyaartooyga ronaldo uu markaasi kulankaasi u dhaliyey goolasha la yidhahdo hatrika kiisii kontonaad inta uu ciyaarayey kubadda cagta waxaase naadiga kubadda cagta ee real madrid guushaasi ay uga dhigan tahay in ay weli kaalimaha hore ku siiyo jirto iyadoo naadiga barcelona oo horyaalka hogaaminaysa kaga adkaatay atletico bilbao laba gool iyo waxba labada gool waxaa u dhaliyey ciyaartooyda lionel messi iyo alcaser oo markaasi daqiiqadii sideedaad goolka ku bilaabay horyaalka waxaa sidoo kale kulmada kale ee la ciyaaray ka mid ah naadiga kubadda cagta ee vilreal iyo atletico madrid oo wada dheelana atletico madrid laba gooli gool ayaa looga wadroonaaday nadiga leganis iyo sevilla ayaa laba gooli gool sevilla markaasi afka ciidda loo daray waxaa hogaaminaya naadiga barcelona kulma xirto xilada dhibcood atletico madrid ayaa dhibc iska leh real madridna lixdan dhibcood ay iska leedahay kulma xirta valenciana konton dhibcood ay iska leedahay dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaas haynu joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha ayaad la socoteen welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a heesihii dabacsanaa barnaamijka idinku talagalay mar kale aan dib u jalleecno
heesaasi bashiir cali xuseen ayaa ku luuqeynayay iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
iygu wakaysan mahadhadiisa igu